halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sarriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sarriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay kitaabkii nebi caamos oo ahaa nin ilaah farriin uu ugu soo dhiibay boqortooyadii waqooyi xilli ay ku baraadheen howlahooda laakiin haddana ay ilaah ka dheeraadeen nebi caamos ma ahayn nin la mid ah culummadii waxbaratay ee wakhtigiisa wuxuuse ahaa nin uu ka dhex shaqaynayo ruuxa quduuska ah ee ilaah mar uu la hadlayay dadka reer banu israa'iil ayaa nebigu wuxuu iyaga garansiinayaa waxa ku soo socda oo ah in magaalada la burburin doono wuxuuse u sii sheegayaa in dembiyadooda aawadood ilaah uu burburin doono magaalada beytel wuxuuna nebiga isagoo arrinkaasi ka hadlaya uu leeyahay sida tan haddiise magaalo buun laga dhex afuufo miyaan dadku cabsan miyaa balaayo magaalo ku dhacdaa haddaan rabbigu saas ku samayn wuxuu nebigu doonayaa inay ogaadaan haddii balaayo ay ku dhacdo magaalada beytel ama samaariya intaas looga jawaabayo fawaaxishada magaalada ka dhex socota markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal meeriska cutubka afaraad waxaanan idinkala dhignay qurbaanadii ay bixin jireen dadkii noolaa wakhtigii ama xilligii nebi caamos waxaanan idiin sheegnay inay jireen kuwo ka mid ah dadkii waagaas oo labawejiilayaal ahaa laakiin iska dhigayay sida kuwo ahludiin ah waxay la bixi jireen allabaryo khamiir ah oo waafaqsanaa sharciga waana allabaryada mahadnaqidda ah waxaanay ahayd in allabaryadaasi oo ahaa qurbaan haruur ah oo laga sameeyey bur wanaagsan oo khamiir lagu daray ilaah loo bixiyo haddaba laba ka mid ah ciidaha reer banu israa'iil ayaan la oggolayn in wax la khamiiriyey lagu soo daro allabaryada ilaah loo bixinayo welibana dadku ma ahan in wakhtiga ciidda lagu jiro ay bixiyaan qurbaan uu ku jiro waxyaabaha la khamiiriyey amaba ay cunaan haddaba taasu waa sharci hore oo laga soo gudbay waayo haatan ciise masiix ayaa dadka la heshiisiiyey ilaah haddaan markaasi iminka yaro eegno sida loo bixinayo qurbaanka mahadnaqidda ayaannu la soo kala baxaynaa baalka boqol iyo soddon ee axdigii hore kitaabka laawiyiinta cutubka toddobaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo hadduu mahadnaqid aawadeed u bixinayo waa inuu allabariga mahadnaqidda la bixiyaa muufo aan qamiir lahayn oo saliid lagu daray iyo canjeero aan qamiir lahayn oo saliiddu marsan tahay iyo muufo saliid lagu daray oo bur la qooyey lagu sameeyey maadaama haddaba wakhtidaasu uu soo dhammaaday oo ku talagalkaasu u idlaaday ayaa iminka waxaa yimid masiixii ilaah wuxuuna keenay heshiisnimadii dadka iyo ilaah waxaana dadku ay iminka soo marayaan masiixa maadaama ciidda midhaha ugu horreeya uu u taagan yahay masiixa ayaan la doonayn in lagu daro wax khamiir ah masiixu wuxuu keenay heshiisnimadii dadka iyo ilaah waxaana xaalkaas lagu bayaaminayaa kitaabka axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer rooma cutubka shanaad aayadda koowaad waxaana qoriinku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed innagoo xaq laynagaga dhigay rumaysad nabad baynu xagga ilaah ku haysannaa rabbigeenna ciise masiix waxaa la helay nabad xagga ilaah aynu ku haysanno waase markii aynu masiixa qaabilno oon rumaysanno wixii uu isku tallaabta inoogu sameeyey maadaama qurbaanka midhaha ugu horreeya uu tilmaamayo dhanka ilaah ayaa qurbaanka labaad oo ah kan mahadnaqa uu tilmaamayaa dhanka dadka waxaana qoriinku uu leeyahay sida ku qoran kitaabka laawiyiinta cutubka toddobaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan kibis khamiir leh waa inuu la bixiyaa qurbaankiisa iyo allabariga qurbaanadiisa nabaaddiinnada ah mahadnaqid aawadeed haddaan haddaba taasi ka dhigno ficil ayaa waxay noqonaysaa in aniga iyo adiga aynu nolosheenna sidii allabari oo kale u siino masiixa taasina waxa ay ka dhigan tahay inaynu isaga u adeegno oo aynu badana wakhtigeennana u hurno howlihiisa dadka qaarkii ayaa waxay yidhaahdaan qofkan ilaah howlihiisa quduus ha looga dhigo balse inkastoo dareenku uu wanaagsan yahay haddana ninna ilaah hortii quduus kuma noqon karo ama looma sooci karo oo mar waliba khamiir baa inagu jira oo laynaga waayi maayo way wanaagsan tahay in laysku sooco ama nadiir loo ahaado balse tan la doonayo waxa weeye in ilaah loo adeego oo wakhtiga aynu leennahay ee muhiimka ah aynu adeegyadiisa wax ka siino mase ahan inay inala noqoto inaynu quduusnahay oo aynu isbuunbuuninno innagoo weliba dembi leh ninna ilaah hortii quduus kuma noqon karo haddaba iminka nebi caamuus isagoo ku majaajiloonaya ama si ka jan ah ula hadlaya ayuu ku leeyahay reer banu israa'iil kuwiinna sacaha baashaan ahow kaalaya oo beytel xumaan ku sameeya oo gilgaalna xumaatooyin badan ku sameeya wuxuuna ugu dambayntii ku yidhi sidaas baad jeceshihiin rabbiguna wuu garanayaa inaad ku raaxaysataan xumaatooyinka sharka leh wax kale oo ay ilaah u samayn karaan ma leh inay shar iyo dunuub badan hortiisa ku galaan mooyaane marka si cara leh ayuu ula hadlayaa oo wuxuu leeyahay dunuub baad jeceshihiine wada waxaad ka heshaan ha la arkee markaana saaxiib waxaan filayaa inaad garatay sida sarbeebta ah oo nebiga dadkan uu ula hadlayo iyo sida uu uga xun yahay dembiyada ay galayaan iyo inaanay ku dhaqmaynin sharciga ilaah reer banu israa'iilkii reer waqooyiga ahaa waxay beytel iyo gilgaal u imaan jireen inay dembaabaan laakiin qaar bay la ahayd inay ilaah caabudayaan wuxuuna nebigu ku leeyahay waxaad isku jameecaysataan inaad shar samaysaan laakiin ma ahan inaad wanaag iyo khayr isugu imaanaysaan waxaa wanaaggu uu imaanayaa markii ilaah laga farxiyo haddaba kuweenna maanta nool waxaannu ku jirnaa wakhti dhib badan waxaana loo baahan yahay inaan had iyo goorba ilaah salaad la hornimaadno innagoo sii marsiinaynaa ama ku tukanayna magaca masiixa waayo isaga ayaynu ilaah kula heshiinnay sida qorniinku uu leeyahay hase yeeshee kuweenna wacdiyaasha ah ma ahan inaannu afka kala xishoonno dadka markii aynu aragno sida loo nool yahay iyo sida qalbiga dadku uu isku rogay waa in dembiyada dadku ay galayaan laga hor yimaado oo weliba lagu daleeceeyo xitaa haddii ay ka tirsan yihiin dabaqadda ugu sarraysa waa in lala mid noqdaa yooxanaa baabtiisaha oo isagu ka hor yimid dembigii ay gashay haweeney uu qabay nin la dhashay boqorkii la odhan jiray herodos maadaama ay ahayd afadii herodos walaalkiis ayay haddana jeclaysatay herodos qudhiisa markaasaa herodos uu kaxaystay yooxanaa baabtiisuhuna wuu ka xumaaday arrinkaas oo wuxuu iyadii ku eedeeyey fawaaxishada ay la timid iyo dhaqankeeda gurracan innaguna waa inaynu eedaynaa haddii aynu aragno nin xaaskiisa oo rag ninkaasi isaga ah ka xoolo badan ka raacaysa ama odhanaysa ninkeedii hore ifur iyadoo doonaysa inay guursato rag isaga ka xoolo badan dembiga noocaas ah waa sino aan geed loogu soo gaban waayo waxaa qorninka uu leeyahay wixii ilaah uu isku xidhay ninna yaannu kala furin marba haddii gabadhu ay nin guursato waa inay ninkeeda la joogto weligeed ama ha u xumaado ama ha u samaado ah ama xoolo ha lahaado ama yaannu lahaane haddii ay ninkeeda ka tagto waxay jebinaysaa sharci quduus ah nebi caamos wuxuu iminka xusuusinayaa iyaga xukunka iyo xanuunka ku soo socda dembiilayaasha reer samaariya iyo dhammaan kuwa gobollada kaleba ku nool waxaana iminka aan idin akhrinaynaa cutubka afraad aayadda lixaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay magaalooyinkiinna oo dhan waxaan idinku siiyey ilko nadiifsan oo ka timaada cunno la'aan ka dhacda meelihiinna oo dhan laakiin iima aydnaan soo noqon haddaba ilaah wuxuu leeyahay waxaan idiin siiyey ilka nadiif ah waxaa loo nadiifiyey afka sababtuna waxa weeye inaanay haysanin waxay cunaan oo waxaa loo sarbeebayaa in cunno la'aan ama abaaro ay ku dhacayaan waxaana ilaah uu ku xukumay iyaga in dhulka ay abaari saamayso oo cunnadiina ay yaraato si ay ku gartaan in dembiyadooda loo ciqaabayo waxaase nebigu uu leeyahay iyadoo uu ruuxa quduuska ka dul hadlayo laakiin iima aydnaan soo noqon markii abaarta lagu soo dejiyey dhulka ayaanay diirin reer waqooyiga waxayna la noqotay waxyaabo iska caadi ah haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabka nebi caamos ayaannu iminka la soo baxaynaa baalka kun afartan iyo shan ee axdigii hore cutubka afraad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo anna roobkii waan idinka ceshaday markii ay saddex bilood ka hadhay xilligii beergoosashada oo magaalo baan roob ku di'iyey magaalo kalena roob kuma aan di'in roob baa meel ku da'ay oo meeshii aan roobu ku di'inna way engegtay sidaas daraaddeed laba ama saddex magaalo ayaa magaalo u soo wareegtay inay biyo ka cabaan aawadeed oo kamana ay webxin laakiinse ima aydnaan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay haddaba ilaah wuxuu soo diray abaaro sidaan qidcada ku arkayno laakiin waa kan maamula roobka haatana ilaah saddex bilood ayuu hakiyey roobkii waxaana xumaaday xilligii oo beerihii wax lagama goosan waxaana taasu ay keentay dhaqaale xumo waxayna noqotay in ilaah roob uu ka da'iyo hal magaalo laakiin aanu ka di'inin magaalooyinkii kale ilaahna sidaas wuxuu u yeelay inuu iyaga u muujiyo in roobka uusan iska imaanin laakiin uu isagu xukumo waxaana aad u xumaa abaarta oo waxaa dhacday in dad magaalo dhan ku noolaa ay soo kor fuulaan magaaladii roobku ka da'ay waxaa yaraaday biyihii iyo daaqii iyo saraacii beeraha markaasaa laysugu yimid halkii daaqa iyo saraaca lahayd markii masiibadaasu ay timid waxay ahayd in dadku ay gartaan in ilaah sidaas uu ku sameeyey oo ay soo noqdaan balse ma dhicin oo ilaah uma ayan soo noqon oo cashirkii la siiyeyna waxba kuma qaadanin waxaana rabbigu uu leeyahay isagoo ka dul hadlaya addoonkiisii ahaa nebi caamuus laakiinse iima aydnan soo noqon haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabka caamoos cutubka afaraad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda sagaalaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waxaan idinku dhuftay beere engeg iyo caariyaysi oo beerihiinnii badnaa iyo beer canabyadiinnii iyo dhirtiinnii berdaha ahayd iyo dhirtiinnii saytuunka ahaydba waxaa wada laastay koronkorada laakiinse ima aydnan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay haddaba rabbigu wuxuu leeyahay waxaan idinku dhuftay beere engeg iyo caariyaysi waxaa beerihii qallajiyey dabeeshii bari caaraysiga ama dhedada ayaa iyana imaanaysa wakhtiga habeennimada waxaa kaloo beerihii cunay koronkorro oo markii intaasba ay ku dhaceen haddana ilaah uma ayan soo noqon oo wuxuu nebigu leeyahay laakiinse ima aydnan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay haddaan horay idinku sii wadno cutubka afaraad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda tobanaad ee kitaabkii nebi caamuus oo qayb ka ah kutubta axdigii hore waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waxaan idinku soo dhex daayey cudur balaayo sidaan masar ugu soo daayey oo kale barbaaradiinnii seef waan ku laayey oo fardihiinniina waan wada kaxaystay oo waxaan ka dhigay in qurunkii xeradiinnu uu xataa soo gaaro sankiinna dulalkiisa laakiinse ima aydnan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay urkii ka soo baxayay xeradooda waxaa sabab u ahaa dhimashada dadka ee uu keenay dagaalka iyo cudurrada hase yeeshee iyadoo dhibaatidaasu ay jirto haddana iyagu ilaah uma ayan soo noqon haddaan horay idinku sii wadno meeliska cutubka afaraad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo qaarkiin waxaan u afgembiyey sidii markii ilaah u afgembiyey sodom iyo gomorra oo idinna waxaad ahaydeen sidii qori ololaya oo dab laga soo dhiftay laakiinse ima aydnan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay waxaannu arkaynaa in balaayada ku dhacaysa reer banu israa'iilkii waqooyiga degganaa oo la doonayay inay ku cibrad qaataan oo ay cashar kala soo baxaan aanay kala soo bixin oo dembiba dembi ayay uga sii gudbeen markaasaa waxaa batay halaaggii iyo hooggii hase yeeshee mufasiriinta qaar waxay la tahay in balaayooyinku ay yihiin isla kuwii nebiyadii hore ay sii sheegeen balse aniga sidaas ilama ahan waxaa nebi yoonis uu inoo sheegayaa in isla wakhtigaas ay reer suuriya daandaansan jireen reer samaariya reer suuriya dagaallo goosgoos ah ayay ku qaadayeen meelo kala duwan oo mararka qaar beelo dhan ayay soo kaxaysan jireen reer suuriya waxaa loo oggolaaday inay dhibaan reer banu israa'iil oo waxaa ilaah uu u carbinayaa iyaga inay maxaabiis ahaan u kaxaystaan reer banu israa'iil kii reer waqooyiga ahaa waxaana taas ugu wacan inay diideen inay maqlaan ilaah oo waxay fududaysteen nebiyadiisa waxaana marar badan loogu soo celcelinayaa oo wuxuu nebigu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo laakiinse iima aydnan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afraad ayaannu haatan la soo kala baxaynaa baalka kun boqol afartan iyo shan ee axdigii hore aayadda laba-iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan haddaba dadka israa'iilow sidaasaan idinku samayn doonaa oo waxaan aan idinku samayn doono aawadeed isu diyaariya inaad ilaahiinna la kulantaan dadka israa'iilow marka ay sidaan tahay ilaah u sheegi maayo ciqaabta haysata oo wuxuu leeyahay wax baan idinku samayn doonaa waa wax la yaab leh haddaba in wakhti aan dheereen reer banu israa'iil ay soo weerareen reer suuriya oo ay maxaabiis ahaan u wateen marka dhanka kale laga eego dadka reer banu israa'iil ilaah ma ayan rumaynin oo hadalladii nebigana ma ayan dhagaysan ilaah weliba ciqaabtii reer suuriya oo keliya ugama harin laakiin waxaa ilaah uu leeyahay iyadoo oo warka ama akhbaarta u soo marsiinayo nebigiisan caamoos ah oo waxaan idinku samayn doono aawadeed isu diyaariya inaad ilaahiinna la kulantaan markii reer ashuur ay ku soo duldegeen dadkii oo dhan maxbuus ahaan uma ayan wadan kuwo badan ayay laayeen waxaana taasu ay ka micno tahay in markii ay dhintaan ay ilaah la kulmi doonaan oo weliba ilaah baa ka xisaab qaadan doona waana farriin qof waliba qusaysa markii ilaah uu leeyahay isu diyaariya inaad ilaahiinna la kulantaan haddii aynu dad wanaagsan nahay iyo haddii kaleba mar waliba waxaynu ka hor muuqanaynaa ilaah oo isaga ayaa inaga xisaab qaadanaya mar waliba ee aan maqlo inaan ilaah ka hor muuqanayo cabsi baa igalaysa nin waliba oo dunida jooga oo ilaah xukun uu saaro haddana mid kale ayaa sugaysa maalinta xisaabta kuwaasuna waa kuwa aan rumaynin masiixa balse kuwa rumaysta masiixa ayaa iyaga qudhooda laga xisaab qaadanaya oo waxay ka hor muuqanayaan carshiga ciise masiix oo waxaana looga abaalgudayaa waxyaalihii wanaagsanaa ee ay ilaah u sameeyeen balse kuwa masiixa ku jira ma xukunna waayo ilaah wuxuu iyaga ka dhex arkayaa ciise masiix waayo waxaynu haddii aan masiixiyiin nahay ku dhex jirnaa masiixa oo isagu bixiyey ciqaabtii dembiga oo waxaa laynagu aqbalay kan la jecel yahay kuweenna masiixa raacsan ma xukunna farriinta aan ku siinayo waxay tahay saaxib isku diyaari la kulanka ilaah waxaana suuragal ah in aniga iyo adiga aynu halkaasi sare gaarno wakhti aan sidaas u sii dheereen waxaa keliya oo lagaaga baahan yahay inaad dembiyadaada iyo xadgudubyadaada masiixa ku wareejiso waayo isaga waxaa loo bixiyey xadgudubyadeenna waxaanan ilaah hor imaanaynaa innagoo ku jirna ama huwan xaqnimada masiixa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka afaraad waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waayo bal eega kan buuraha sameeya oo dabeesha uuma oo bini'aadmiga u sheega waxa fikirkiisu yahay kan subaxdii gudcur ka dhiga oo ku kor tunta dhulka meelihiisa sare magaciisu waxa weeye rabbiga oo ah ilaah ciidamada haddaba nebi caamoos wuxuu ilaah inoo barayaa sidii inuu yahay ilaah qaadir ah oo baaqi ah oo ah abuuraha dhulka iyo samada wuxuu leeyahay awood oo dhan waayo waa isaga kan buuraha sameeyey oo abuuray dabeesha waana ilaah qaadir ah oo meelo dhaadheer wax ka arka waana ilaah baaqi ah oo weligii nool oo wuxuu leeyahay waa kan dhulka meelihiisa sare ku tunta haddaba waa ilaah wax waliba kala og oo aan waxba laga qarin karin zabuurlaha oo taasi garanaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka sagaashanaad oo uu tiriyey addoonkii rabbiga oo nebi muuse ahaa aayadda siddeedaad sida tan xumaatooyinkayagii waxaad dhigtay hortaada oo dembiyadayadii qarsoonaana waxaad dhigtay iftiinka wejigaaga haddaba saaxib ilaah waxba kama qarsoona nin wacdiye ah oo magac leh ayaa wuxuu inagu odhan jiray wax waliba ee fawaaxisho ah ee aynu qarinno waxaa laga og yahay xagga samada waxaan markaasi kugu leeyahay saaxib oo aan hadalkaygii ku soo gunaanadaya isku diyaari inaad ilaah la kulanto waxaana intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii afraad oo aynu ka barannay waxyaabo waaweyn oo waxaannu soo aragnay in ilaah ciqaab iyo halaagba uu u soo diray reer banu israa'iilkii degganaa samaariya iyo meelaha ku wareegsan ha yeeshee ninna ma uusan dhegaysan ilaah oo wuxuu nebiga ugu soo celceliyey inaan ninna ilaah u soo noqon waa wax la yaab leh haddaba dhegayste in dadka maanta ay aad iyo aad uga madax adeygeen masiixii sare kacay iyadoo ay la tahay inay haystaan tubta toosan waxaa imaanaya maalin laga hor muuqan doono ilaah oo qofkii aan masiixa laga dhex arkin xisaab daran baa sugaysa
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye ubanoogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aada u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin